أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ku dhowaaan toban askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo murtadiin ayaa lagu dilay howlgallo kala duwan oo mujaahidiintu ay ka fulayeen deegaano dhaca koonfurta soomaaliya hay-ad reer galbeed ah ayaa ka dayrisay xaaladda dowladda maaliya iyo ciidamada murtasaqada ee ruushka kooxda ridada soomaaliya ayaa shirkad laga leeyahay dalka qatar u siixday boobka khayraadka deegaanada waqooyi bari soomaaliya wilaayadda islaamiga bokool ayaa soo bandhigtay sarkaal iyo askarta hibeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta haweenka wax ka barta markiska khadiijatu binti khuwaylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buusaar ee wilaayadda islaamiga gedo munaasabadda gebagabo u ahayd arday dhammaysatay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga hiiraan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay labaatan sideedda muxaram kun afar boqol afartan sideed qodobadii warka duwarnimo ugu door karoonayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan ku dhowaad toban askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ayaa dhimashay dhaawac ku noqday howlgallo mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano dhaca koonfurta soomaaliya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal shalay ciidamada mujaahidiinta kala hortageen askar ka tirsan saliibiyiinta kenya oo kasoo gudbay xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya kuwaasoo weerar kusoo ahaa deegaanka loo yaqaano ciise guur oo ka tirsan wilaayada gedo waxa uu dagaalku qabsaday intii aysan gaarin hadafkooda kaasoo ka dhacay inta u dhexaysa degmada xilwaaq iyo deegaanka dhamase inta la xaqiijiyay waxaa saliibiyiinta kenya weerarkaasi looga dilay lix askari kuwaasoo afar ka mid ah lagu dilay goobta dagaalka halka labada kalena ay u geeriyoodeen dhaawaca soo gaaray waxaa sidoo kale weerarkani kufaarta kenya looga dhaawacay hal askari shabeellada hoose mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyne ee duleedka magaalada buulmareer sidoo kale faahfaahin ayaa laga helayaa weerar habeen hore mujaahidiintu ay ka fuliyeen saldhig murtadiintu ay ku leeyihiin deegaanka buulanagey waxaa ku dhintay laba murtad halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen hay-ad reer galbeed ah ayaa ka dayrisay xalka dowladda ridada maali iyo ciidamada murtadaqada ruushka cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkanaya hay-adda falanqaynta amniga iyo sirdoonka ee african security analysis ee magaceeda loo soo gaabiyo a s a ee fadhigeedu yahay sweden ayaa qiimeyn ay soo saartay ku sheegtay in dagaalka ka socda maali uu galay marxalad cusub oo khatar ku ah dowladda ridada maali iyo ciidamada murtasaqada ah ee ruushka warbixinta ayaa xustay in gulufka xoogan ee ay wadaan jihaadiyiinta nusratul islaami walmuslimiin iyo kooxda azawaad ee ay gacansaarka leeyihiin aysan qabsashadoodu ku koobnayn magaalooyinka iyo saldhigyada ciidamada oo keliya balse ay bartilmaameysadaan xudunta awoodda dowladda meelaha ay warbixintu tilmaantay ee jihaadiyiintu ay haatan awoodda saaraan ayaa waxaa ka mid ah waddooyinka muhiimka ah kolonyada ciidamada garoonnada diyaaradaha khadadka sahayda xabsiyada saldhigyada ciidamada ee safka hore ee waddooyinka ay isaga kala gudbaan weeraradii dhacay labadii isbuuc ee u dambeeyey gaar ahaan howlgal ay dagaalyahanadu ku go-doomiyeen magaalada anafis oo saldhig militari ay ku leeyihiin ciidamada ruushka iyo kuwa maali ayay warbixintu xustay inuu noqday tusaalaha ugu cad ee bannaanka soo dhigay isbedeladii ugu dambeeyey ee dagaalka maali anafis waxa ay ku taallaa jidka isku xira magaalooyinka waqooyiga gaawo ee kaydaal oo ah marin muhiimad ballaaran ugu fadhiya ciidamada maali iyo calooshood u shaqaystayaasha ruushka sidaas darteed ayay tiri warbixintu haddii jidkani uu noqdo mid aan la isku hallayn karin dowladda maali waxaa ku adkaan doonta in ay sii joogto gobolada waqooyi ee dalka hay-adda a s a waxa ay sheegaysaa in dagaalka maali uu haatan usii xuubsiibanayo dagaalka marinada oo muhiim u ah xakameynta dhaqdhaqaaqyada sahayda iyo wadooyinka kaas oo laga dheehan karo qaabka ay haatan wax u wadaan jihaadiyiintu warbixintu waxa ay sheegaysaa in daciiftinimada ugu weyn ee dowladda maali aysan ahayn oo keliya awoodda dagaal ee tooska ah balse ay tahay saldhigyo badan oo go'doonsan wadooyin aan ammaan ahayn iyo ku tiirsanaanta gaadiidka cirka si kastaba ha ahaatee warbixintu waxa ay tilmaantay in haddii bamako ay ku guuldaraysato in ay ilaaliso jidadka gaawo ilaa iyo kaydaal sheegashada dowladda ee ah in ay maamusho waqooyiga maali ay isugu soo urureyso mid magacoyaal uun ah halka jihaadiyiintu saameyntooda ay sii xoojinayaan warbixintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ku dhowaad laba isbuuc ka hor jihaadiyiinta nusratul islaami walmuslimiin iyo kooxda ay gacansaarka leeyihiin ee azawaad ay mar kale qaadeen howlgal xoogan oo ay kula wareegeen dhul aad u ballaaran kadib markii ay cagta mariyeen ciidamada riddada maali iyo kuwa dowladda kaafirada ah ee ruushka mahadsanid rabbaani kooxda riddada soomaaliya ayaa shirkad laga leeyahay dalka qatar u sixday boobka khayraadka deegaanada waqooyi bari soomaaliya camaar cabdiqaadir ayaa faahfaahinaya warbixintan war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda batroolka kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhulka loo yaqaan dooxada nugaal ee waqooyi bari soomaaliya lagu wareejiyey shirkad shidaal oo laga leeyahay mid ka mida dalalka khaliijka kooxda riddada ayaa iclaamisay in shirkad laga leeyahay dalka qatar ay ku wareejisay mashruuca qodista ceel shidaal ee deegaanka holhol oo ka tirsan gobolka sool inkastoo aysan jirin sahmin cusub oo laga sameeyey deegaanka holhol haddana shirkadda qatar ayaa sheegatay in ay habraacayso sahmin ay sideetameeyadii samaysay dowladdii maxamed siyaad barre tani ayaa ka dhigan in kooxda riddada soomaaliya ay ballaarisay boobka khayraadka dalka iyadoo ku soo dartay shirkado laga leeyahay dalka qatar dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ayaa horay loo siiyey qandaraasyo ah in ay shidaal ka baarto xeebaha gobollada mudug iyo galgaduud iyadoona qorshuhu yahay in ceel shidaal laga qodo gunta badda gaar ahaan deegaana ku dhow degmada hobyo waxaa xusid mudan in maamulka shahaada la dirirka ah ee puntland uu isbuucii lasoo dhaafay ganafka ku dhuftay in deegaanada uu maamulo ay cagta soo dhigaan shirkadaha shidaal baarista turkiga mahadsan camaar wilaayadii islaamiga bakool ayaa soo bandhigtay sarkaal iyo askari taayibin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah sida uu ku warramayo cabdiqaani maxamed askartan taayibintaha oo gaaraya afar askari ayaa dhowaan lagu soo bandhigay magaalooyinka tiyoglow iyo buurdhaxonle ee wilaayada bokool kuwaasoo mid ka mid ah uu ahaa sarkaal isbatoore ah waxayna muddo sannado ah siyaabo kala duwan ula soo shaqeeyeen cadowga allaah ee gaalada ah maleeshiyaadkan oo qayb ka ahaa murtadiintii lagu soo tababaray dalka yuganda ayaa sidoo kale qayb ka ahaa maleeshiyaadkii loo adeegsaday xamladii gurguurta uu ku dhawaaqay kadib doorashadiisa hoggaanka riddada taasoo allah fadligii jabkii ugu xumaa abid uu ka soo gaaray kadib markii ay garawsadeen gaalnimadii ay ku dhaceen iyo nolosha liidata ee ay ku sugnaayeen ayay go'aansadeen inay isaga soo haraan cadowga islaamka una soo laabtaan diinkooda ayay isku soo dhiibeen wilaayada bakool iyagoo dadkooda iyo maamulkooda islaamiga ahba kala kulmay soo dhowaan wanaagsan maxamuud bele abdi salaad way magaaqay nimanta murtadiinta eguqooy marka labada kun labaatan ikuutiya kabeeri labada kun labaatan sideediina gori la isiyey marka ada galgaduud iyo muduga ka howlgalaay tababarkii hudur iyo yuwanda hudura ka gaadaday hamara haddana ada usbuyaal roogi yuwanda ada saddex balood iyo toban iyo shan beri waayahay kadib xaggee ladin geeyey markii hubkii ladin siiyey ada mudugaa ka howlgalaa ana mudug iyo galgaduud marka ada murtadiinta waa laafjari ada hoogaa yar ada shan boqol qof siin hayan ada soddon qofaa ku boodi murtadiin waa gartay meelaha dagaalada ay ka dhaceen oo adigana aad ka qayb gashay waa xaggee waxaa waaye misgawaay eeldheer hareerdheer waniile gariye ilaa galhariiri eelbuuran dhahayd lama boqol iyo konton maalin oo murtadiinta dhamadaana maalin inka yaa badan ahayd maalin yaday ahayd xaggee ka dhacay dagaalkaas dagaalkaas waniile iyo galhariiri u dhahayd ii sheegada hererdheer u dhahayd dagaal hoogan ahay ana waxaa naga gobodame waa araray jinni iyo jinkee i duubsaday iyo ii sheegada bani aadan may buah gabangaabadiisa hoqeer ada aqliyari waxaasa i galiniya toba bisheeni dar allaan toba bisheeni marka murtadiintan marka intaas dad halk ilaahay dhanti aan aragay gaalnimo ku dhintaan anaga arkiyaa toobasheene dhallinyaradaas oo dhallinyarada soomaaliyeed ee ma imbaaqay ini gaalnimanka dhammanaa ilaahay dartiis diinta musluunka antoo bisheena xaggee ka imaatay adiga kuduragu kooy gaaladaasa la sheegayay an oo tumiya farsini jer yaashay dhaangiya gaalgaali atan tumi sagaasini jer sidisini gwirin wedi halsinna kudur sidaf leenkusi yuwaani liijey war gaaluu lileyi an afjoonkasaan ya liinjey meelo kakutawe hamara kooy hamara gwiru liisiyaya inta aadan yabaal ila dhulkanga liigili aadan yabaal ii alfoo dheeri gorgale aadan yabaal wal inku kumayn waay sifayle linka dhowi gaaladaasi mujaahidiinta hadhaha galinay bila argi horta hiligan wareen salaad tumi lamadi sacmal sifayle dadan daareen shuutata milasku roori shuuti ii odowaay usuna way qobado faday roori hotel gore ii intoytis way labay unu ku sharoorni miilad a argageeyaable ka qaadeen ma ee maanaaga kebsidaayana keeri hatanki kaleyinka yaa badanaa walayahay alfoordheer alfoordheerna usuuna afartan qofananoog dhiki rafaad eedan wiingaa ka argi lamadaasay meelood aa ilaahayay jeenku too bisheen intii hurnamo ka noolaad wadankay dalkay diintay walan andhagadonkooy salaada tukoy meeka erhow noloshooda bahdilanta aa gaalo oo rafaad ee wadanka ka duuli yaa hordhigla kinka weeli faa'iidamaka jart kuriitimeelaseyka jarta anti mujaahidiinta dalka i diinta walantarata dagaalku waldhaqobata hurnumoka noolata iyo fadaan magaayo kootiga bilaaba saamintaa maalin haliyare mebaa kukoy degmada weejida kukoy lamada kun tomi sagaalkiya mebaa lamanka kabeeri ilaa yarkaas atio mebaa la shaqeeyay maadi kood weejida lagu beeri ameinka saaba ina horto laman ay tashkiiliyan mari sadexda liingo diisku diidi marbantian hoogliye oo wigliwadoliye maqon liskaday niyab lamunkaadeba olkii dhawaan maygalayha naftaka badbaas ahaan lay minaamayba munasku seetoos eri saasaga ka daarsame markale jira tababarkaas weejida kuwaay uduran nengaadi uduraha ku tababarane oobamayba xaaladana dhammaysane hanagani weejida hakasiinagane tababarka meega jiray muddo oo sinada ah igoo tumoyoon lambalontuninga bati beletumisadinin hayta gurigaadane maynin shalbihe magaalnin bay alagasnin ereng maynasihe qasdo ilaa sodon kale oo meeboaha meeldakinka shabow yanasi walaahi meeboaha si sharafle wanaaga iyo lahan dhawaay si lahan dhawaan iyo iidanka mahasiyin walaahi geegata mayla kuwahen ana guriga bisela kuway magaayo maybal erey ibraahim xasan haydar maygu kuwoy baydhoweygu kuwoy murtadiinta ka tirsanaayo gaar ahaan daraawiista difcadda sagaalada ka tirsanaayo howlgalkayna maybaa ee mayhaye burujaad meeli maybaa ee mujaahidiinta nigalaasiya ka jari tali urur tadkiata maybaa ka jaroon maybaa hamaanka baagay inii has dhiibanga maybaa anka baagay eedi iyada lahayn dhoway eedi iyada anka farahasana walaayadda islaamka maybaa ee gaantiyo kor alle ka weelalaah waa qayb ka mid ah qulqulka askarta taa'ibiintaah ee ka soo baxaya safka cadowga allah ee murtadiinta ah waxaana dhowaan sidan oo kale askar taa'ibiin ah lagu soo bandhigay wilaayaadka gedo jubbada hoose iyo shabeellada dhexe waad mahadsantahay cabdiqani haweenka wax ka barta markiiska khadiijatu bintu khuweylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buusaar ee wilaayada gedo xasan cabdiraxmaan awaxasaan ayaa faahfaahinta warkan haya أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل bandhigan uu ahaa mid heerkiisu sarreeyey waxay gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta markaska khadiija bintu khuweylad faraciisa deegaanka buusaar ee hoostaga degmada ceel waaqi ee wilaayada gedo ay ku soo bandhigeen qayb ka mid a aqoontii ay markaska ka xambaareen wuxuu ahaa bandhig cajiib ah oo muujinayay in gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta markaskan ay yihiin gabdho bixiyey juhdi iyo dadaal dheeraad ah oo ku aadan barashada cilmiga sharciga gabdhahan oo isugu jiray hooyooyin iyo gabdho da'yar ayaa ah kuwa xambaaray aqoontii ay ku barbaarin lahaayeen mustaqbalka jiilka soo koraya ee ay u dhiilqaadeen maadaama hooyadu ay tahay barbaarisada jiilkii hogaamin lahaa mustaqbalka dalkan muslimka ee ku cisoobay sare u qaadidda difaaca kelimadda alleh iyo sunnada nebiga salaallahu calayhi wasalam haddaba waa kan qayb ka mida bandhigii gabdhaha markaska khadiija bintu khuweylad fariciisa deegaanka buusaar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كا ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أخيارتي آمنوا علي رسولك سرميو اجتنبوا كفوقاذا كثيرا إن بدن من الظن ملها إن بعد الظن ملها قاركي إثم دنبي وايا ولا تجسسوها اسجاجوسنا ولا يقطب اسحمانين بعضكم بركين بعضا بركة كليسن حمانين أي حب مجعل أحدكم أحدكين أن يأكل إنو عنا لحم أقيه ولالكي سلب كيسة ميتا حاله ميدة فكرهتموه والنعيسان واتقوا الله الله كعبسد إن الله الله تواب الله تواد أقبلت بدن واي رحيم النحريس بدن عن عبد الله بن أبي أوفى وحلقوري رضي الله عنه ولا أكرم نقضي أن رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم حكوري في بعض أيام مالمها قار التي تاسو لقي أو لكل مي فيها دحدد العدو عدو انتظروا سوي حتى أنت إذا مالت إكلي حتى الشمس قرحدة قام هو استاج النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أصحابه رحدة فقال وحوري أيها الناس ددو لا تتمنوا هجعلاننا لقاء العدو عدو لكل كيسة واسألوا الله لو يديس العافية بلايلان فإذا قرتي لقيتموهم أدلكم ميسان فاصبروا صبرا واعلموا وقاد أن الجنة جنة تحت ظلال السيوف سيفها هوستو يعني كجبت هوستو ثم أنت تكذب قال وحير النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الله يو منزل الكتاب كتاب سود جيو ومجري الصحابي بوراه سعودسيو وهازم الأحزاب isbahaysigana jibiyow ihzimhum allow jebi wansurnaa allow noogu gargaar calayhim kada dushooda markaska khadiija bintu khuweylad waxa uu faracyo kala duwan ku leeyahay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gadow waana markas ku caanbaxay soo saaridda hooyooyin ducaada wuxuuna markas ka hoos tagaa maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee gadow يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونخله والحسن المعروف طرقا وقدات خجاله لك صحيح اشترى ugu dambeyntii munaasabad gebagabo u ahayd arday dhammaysatay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga ee hiiraan saadaq muumin ayaa faahfaahinaya warbixintan munaasabad ballaaran oo gebagaba u ahayd shahaadooyinna allagu guddoonsiinayay toddoba iyo labaatan arday oo ka qalinjabisay markiska umusalama oo ah markis lagu barto qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan oo lagu maamuusayay arday muddo lix bilood ah wax ka baranayay markiska umusalama ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin nuqubo culummo iyo waxgaradka deegaanka ardayda ayaa ugu horreyn muujiyey bandhig cajiib ah oo ka turjumaya aqoonta ay u leeyihiin cashiradii ay ku qaateen markiska umusalama بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق مرحبا بكم بفضاء الحفل الميمون لمركز أم سلمة نحو توضيع الحفل حفلة اختتامية لدفعته الثاني في محافظة الشوق لولاية هيران الإسلامية معشر الكرام القراءة المفتاح العقول ونبراس الزبل وبها تستضاء ضروب الأمل اقرأ ففي الآفاق سر سعادة وبنور حرفك يستضاء الزمان اقرأ لتبعث في العقول حضارة ويعود للفكر الأصيل المكان واكتب ليبقى من جهودك شاهد فالمرء يفني والقضوض كيان ما وفضل القراءة القراءة مفتاح العلم وبها تنكشف المعارف وتتسع المدارك السلام عليكم وعليكم السلام ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم متى ولد النبي صلى الله عليه عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقول عندما تلبس الصوب؟ الحمد لله الذي كساني هذا الصوب ورزقني من خير حولي مني ولا قوة waxaanahay ardayad ka socoto dugsiga umu salama Een, maanta waxaan joognaa xalfad aad u qiimo badan oo aan kusoo qalin jibinay kitaabkii macalim alqiraa walkitaab Een, kitaabkaas waxaan soo wadnay muddo lix bilood eh dhanka kale ee mudiirka markiska umu salam ah ayaa ka warbixiyey taariikhda iyo marxaladihii uu soo maray markiska umu salam ah oo muddada lixda bilood ah ay wax ka baranayeen ahaa toddoba iyo labaatankan arday ee shahaadooyinka la guddoonsiiyey Ee, gabdhaha ka soo baxay markaska umusalama haddaan ka warbixiyo gabdhaha tiradooda waxay gaarayaan labaatan iyo todoba ayay gaarayaan gabdhaha marka waxay barteen alqiraa walkitaaba ayay waxay ku barteen muddo dhan lix bilood ayay ku barteen sheekh axmed dheere iyo naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse gudoomiyaha golaha nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ah oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyey dadaalka ay muujiyeen ah iyo sida ardaydu ay ugu midho dhaliyeen hadafkooda dad ibtidaa'iya oo kitaabo iyo qiraa'o loo bilaabay oo aan ku raali noqonay sidii wax loo soo baray waxaan leenahay dadkii ka qayb qaatay ka soo bilow abu cubayda ilaa macallimiintii wax u dhegaysiya inta u dhaxaysaba jazaakum allahu khayran ayaan leenahay idinkoo ilmo inta badan leh sida ka idinka muuqata oo gurigii laydinka sugayo ood soo bilowda alif iyo ba maanta dadka idin arka aad iyo aad buu ugu farxaya xafladda umusalama khitaamkeeda waxaa la bixiyey shahaado shahaadada la bixiyey waxay aqoonsi u tahay qofkaasi marxaladii koowaad inuu ka baxay shaahidna ay ka tahay sabuuradaasi waxaa ku yaallo waxaa halkan la soo bandhigayey muddo lix bilood ah waa wax ilaahay subxaana wa tacaala looga shukriyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay in allaha yuxibu axadukum idaa camila camalan an yutqinahu hadafka waxaa waaye wax alla waxaad barataan in la sugo laguna camal falo hadafka la leeyahay waxaa waaye waxaana in la sameeyo laguna camal falo fadligaa ku jira in musaabaqa shahaada la bixiyo waxaa ka dhalanaya dhiiranaan geesinimo dadaal qofka inuu sameeyo inuu carabka iska saxo wax fara badan ayaa ka dhalanaya markiskan ayaa qayb ka ah maraakista macaahidda iyo madaarista waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan ah, kaas oo ka qayb qaadanaya horumarka waxbarasho ee lagu kobcinayo bulshada ku dhaqan wilaayada hiiraan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu